madrasada umul khayr ayaa maanta xaflad qalinjabina u samaysay dufcaddii sagaalaadii ardayda madrasada xafladdan oo lagu qabtay xaafadda islii ayaa ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay waxaana ka soo qayb galay waalidiin arday macallimiin iyo qaybaha kale ee bulshada intay munaasabadda socotay ayaa ardayda waxay ku soo bandhigeen waxyaabihii la baray ayagoo ku bilaabay towxiidka axaadiidta siirada nabiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee maamulaha madrasada macalin khabar ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwnaa ee madrasada ay soo martay wadii waxyaalahaas dhan ayaa ardayda la baraa madrasada waxay ku taallaa xaafadda bangaani magaalada nairobi xaafadda bangaani ayay ku taallaa meesha la yidhaahdo waxay kasoo horjeedaa guriga la yidhaahdo urmaade house ama executive oppositekeed ayay ku taallaa madrasada umulkhayl taxfiid alquraan wa culuumi sharciya si wanaagsan ayay u shaqaysaa madrasada macalimiinteeda iyo waalidiinteeda iyo magaranaysaa maamulkeedana si wanaagsan ayay uwada shaqeeyaan ilaahi subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinayaa ardaydana qaabkaas ay magaranaysaa ay xafladooda ay ahayd si wanaagsan ayayna u soo qalinjibiyeen si wanaagsan ayay xafladdu u dhammaastay culummada nagala soo qaybgashay iyo magaranaysaa waalidiinta nagala soo qaybgalay iyo ardaydii dhammaanna waxaa weeyaan waa u mahad celinayaa ilaahi subxaanahu watacaala waxaan weydiisanayaa waalidiinta iyo ardayda iyo madrasada dhammaan inuu ilaahay subxanahu watacaala noo barakeeyo oo noo qur-aanka u fududeeyo ayaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaan weydiisanayaa qolada warbaahintana aad iyo aad ayaan leeyahay waad u mahadsan tihiin abaalkiina waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala ha idiin jaaziyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu martidii ka soo qayb gashay xafladda ayaa aad ula dhacay aqoonta ardayda sida loogu abaabiyey barashada diinta islaamka kuna booriyey waalidiinta inay aqoonta diiniga ugu dadaalaan carruurtooda waxayna ka hadleen muhiimadda uu leeyahay in ciyaalka lagu bilaabo barashada qur-aanka kariimka taasina ay waddada u xaarayso inay aqoonta maadiga u fudubaato caruurteennii ubixii soo barbaaray ay soo bandhigayeen wixii lagu baray madarasat umulkhayr oo dhihila anaga madarasaa laga bedeloo la dhahaa maxad umulkhayr runtii waxaan lagu dhigin meeshaan oo wixii madarase lagu dhigaayaha ma laha wax kasta waa lagu dhigay mawaadi kulli ilmaha way soo bandhigeen si weliba aada u qurax badan oo weliba nudqigooda aan aada ula cajibnayn runtii si uu dhawaaqaan xarafka cunug waxaas ka garataa inuu si fiican u farbartay nudqigiisa iyo qaabka xarafka ugu dhawaaqaya awalan waan ku faraxsannahay maaragtay xafladdaana inaan ka qayb galna oo lagu soo bandhigay cardigan aada u qiimaha badan mar hore waxaan islahaynay caruurta qira'a alqira'a wa qismu alqira'a walkitaaba faqad iyay soo bandhigaan qismiga maaragta qoraalka iyo akhrinta laakiin hadda sidaan aragna waa mustawa mustawahaas ka sarreeya taasna waxaa ammaan iyo bogaadin mudan macallimiinta iyo juhdiga iyo dadaalkaa bixiyeen iyo waalidiinta carruurtooda kula dadaaleen inay heerkan soo gaaraan siduu noo sheegay umulkhayr taariikh bay leedahay aad baanu garanayaa dad badan oo ka baxay baa hadda waalidiin ah ama heerar sarsare waxbarashada qaybaheeda ee dugsiyaalka kala duwan ka baxay ilaaha barakeeye waa dadaalay xadiidka uu sheekha doctoorka noo sheegayna insha allah waxaan rajeynaynaa dadka ilaahay uu ku abaalmarin doono maalinta qiyaama inuu ka mid noqdo dadka isaga la da-daha markuu isaga dugsigaa bilaabay bilaabay dugsi qur-aan u malayn maayo xaafadda islii in laga helayo shan qof oo intaa macallin ahayd xafladda ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey abaalmarin la guddoonsiiyey ardaydii qalinjabisay ee madrasada kadibna macmacaan iyo cabitaan ayay ardayda iyo waalidiintooda wadaageen qabar iyo macalimiinta kale dhammaan aad ay aad ugu mahadsantihiin xaqiiqatan waqti ay qaadatay iyo dadaal badan siduu macalin qabar ii sheegay aan waalidiintan ka mid ahay madarsadan muddo lix sano ku dhawaade ayay ciyaal badan ii dhigteen haddana joogo madarsadan madarista way badan yihiin laakiin madarsadan hal muhiim oo aada u weyn ayay leedahay oo madrasooyinka kale uga bedelan tahay xaflad aad naga maqnaadina ma jirto waxaan ku leeyahay walaalow ilaahay subxana wa tacaala miisaankaada akaran kuu qabo aad baa u mahadsan tahay beyntii